amisom ayaa maanta ka hadashay dhuxusha laga rarayo dekedda magaalada kismaayo afhayeenka ciidamada amisom korneel cali aadan ayaa arrintaasi waxa uu kaga hadlay shir jaraa'id oo uu maanta ku qabtay magaalada muqdisho wariyaha v o a ee magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan kasoo diray
shir jaraa'id oo uu maanta magaalada muqdisho ku qabtay afhayeenka ciidamada amisom korneel cali aadan ayuu kaga warbixiyey sida amisom ay uga go-an tahay joojinta dhuxusha laga rarayo magaalada kismaayo iyo nabaadguurka ay arrintaasi u leedahay deegaanada jubbooyinka waxaana uu tilmaamay inay soo dhoweynayaan guddiga ay dowladda soomaaliyeed u saartay wax kaqabashada dhuxusha la sheego in inta badan laga raro dekedda magaalada kismaayo amisom waxay aada raalli uga tahay oyna soo dhoweynaysaa dowladda soomaaliyeed guddida ay u dirtay inay xal ka soo saarto amba xal kala kulanto arinta ku saabsan dhuxusha kismaayo iyo nidaamka siyaasadeed ee laga dhisayo halkaasi mar kastaba annaka maandaydka noo yaalla wuxuu yahay inaan dowladda soomaaliya u gargaarro inaan shacabka soomaaliyeed nabadgelyadooda adkayno afhayeenka ciidamada amisom oo dhanka kale ka hadlayey xaaladda ammaanka magaalada muqdisho iyo goobaha kale ee ciidamada amisom iyo kuwa dowladdu ku sugan yihiin ee laga saaray ururka al-shabaab ayaa waxa uu qeexay in meelaha qaar ay ururka al-shabaab ku dhex milan yihiin shacabka gudihiisa waxaana uu xusay inay ku dadaalayaan sidii ay wada shaqayn u dhex mari lahayd iyaga iyo shacabka si arrintaasi guul looga gaaro waxaana uu intaasi ku daray inay ku howlan yihiin sidii ay u furi lahaayeen waddooyinka isku xira magaalada muqdisho iyo goobaha ka baxsan magaalada ee ay amisom gacanta ku hayso waxaa la ogyahay in kastoo al-shabaab meelo badan ay ka baxday shacabka iyay ku dhex biirsantay meelo badan oo ku khaldayso shacabkii iyo ka lagu kala garan waayo iyaa muuqata sidaas la-ajligeed amisom waxay jeceshahay inay shacabku si gaara iyada ula shaqeeyo si nabadgelyadaasi looga foojignaado haddii guud ahaan lasoo koobo amisom waxay aada u muujinaysaa howlo badan ooy ku adkaynayso nabadgelyada meelihii ay qabatay iyadoo sida ugu habboon ee ka fiirsanaysa siday jideedka u furi lahayd muqdisho gaar ahaan haddii aan taabsado xaaladeedu maalinba maalinta ka dambaysa way soo rorhaanaysaa ugu dambayntii afhayeenka amisom korneel cali aadan waxa uu tilmaamay in markii ugu horreysay ay madaxda sare amisom si weyn u soo dhoweeyeen dowladda uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana uu si gaara carabka ugu dhuftay golaha xukuumadda cusub ee ka kooban tobanka wasiir taasoo uu qeexay inay tahay mid aada loogu farxo marka laga eego dhinaca tirada iyo tayadaba amisom aad bay usoo dhoweynaysaa dowladda jadiidka aadna way ula shaqayn doontaa si gaara way ula shaqayn doontaa dowladda jadiidka iyadoo ka jawaabaysa baahida shacabka soomaaliyeed uu leeyahay si loo helo nabadgelyo caama toban wasiir baa la ansixiyey oo si caama ay loo soo doortay lana dhaariyey markii dambe taasi aad baa loogu hambalyeynayaa gaar ahaan madaxa amisom mishinkan xakuma ee ambasador diyaara la yidhaaho wuxuu hambalyo gaara u jeediyey shacabka soomaaliyeed guushaa uu gaadhay shirka jaraa-id ee afhayeenka amisom ayaa kusoo beegmaya xilli dhowaantan baarlamanka soomaaliya uu ansixiyey barnaamijka shaqo ee golaha xukuumadda cusub kuwaasoo howlahoodii ugu horreeyey ee ku wajahan dhinaca sugidda amniga iyo soo celinta xasiloonidana lagu wado inay dhowaan bilaabaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho